waa way dhaceen arrimahaas lamana garanaynin dadka markaa geysanayay falkaas markii la ogaaday baraha bulshada lagu ogaaday ciidamada booliisku waa howlgaleen isla markiina waxaa la ogaaday iyagii raadkoodii baa la gartay iyo meelahay ka yimaadeen waxaana lagu guulaystay in la aqoonsado kabacdina waxaa lagu guulaystay in la qabto dadka falkaa sameeyey maxay ahaayeen inta hadda falka gashay oo meesha marisay shan dhallinyaraa bay ahaayeen oo rag ah dhammaan gacanta lagu hayaa shan bay ahaayeen mid waa baxay magaalada waa ka baxay afarna magaaladay ku jirtay afartii magaalada ku jirtay isku mar baa adigu saddexna mar baa la qabtay midna kantaroolkaan ka qabanay midkii shanaad ay ugu dameeyeen waxaan ka qabanay waaciye oo isagu shalay oo kaleeto u baxay manaakiiska maogay markii hore lama baahin waa la duubay lamana baahin reerkuna ma ay garanayn cidda wax u geysatay saa daraaddeed iyaguna ma dacwoon baraha bulshadana lama soo dhigin saa daraaddeed wuxuu ku maqnaa wuxuu ku maqnaa habeen hore markuu dhacay xalay shan saac meelahaasoo kaleeto wuu soo galay buu baraha bulshada soo galay xilligaasaa la ogaaday annaga xilligaasaanu shaqada bilownay la ogaaday ma qoyska idiin soo dacwooday may wallahi reerku wuxuu noo soo dacwooday dacwada reerku waxaa noogu horreysay adigu afar saac iyo bar xilli shan saac kusoo dhow maanta ah howlgalkuna goortaa dhow dhow yahayo annagu howlgalka xalayna aqoonsigiisa iyo waxaasaan isu geegeynay waagu goorta beriyana waxaan ku dhaqaaqnay sidaan u heli lahayn marka iyagoo afar saac iyo bar meelahaasi dacwadda noogu yimaadeen laakiin dee dacwadooda waxaa nooga badnayd bulshada dhan baa na wacaysay qof kastaa na wacayay oo waxgarad ah oo noo sheegayay waxyaalaha iyo waxay ka xun yihiin marka saas daraaddeed annaguna waana aragnay waana ka howlgallay oo howlgalka maadaama muuqaallo iyo sawiro iyo hadallo iyo ay jireen saasaan ku raadraacnay kaliya muuqaalka waxaa ka dhex muuqday aabe iyo hooyo iyo ilmo yar oo lagu sameynayo handadaad muuqaalna laga duubay marka maxaa sababay falka noocaasa in dhalinyaradana ay ku tallaabto waxyaalaha iyagu ay ku fikirayaan iyo waxa ay geysanayaan way kala weyn tahay waa waxaad aragtay waa wax saameynta intuu leegyahay aad aragtay bay geysanayaan marka dib ahaan loo sii noqdana annagu haddeer ilaa iyo hadda raadkaan hayno walow aan baaritaanku uu dhiman yahay oo wax ka badan isoo bixi karaan laakiin ilaa hadda raadkaan hayno waa waa tictok iyo waxyaalaha lamidka marka tictokgu waa wax anshaxumo bulshada ku dhexaya iyo waxyaalaha lamidka ah hadeerna amni darru noogu daray oo aada iyo aad wuxuu uga qayb qaadanaya amni darrada hadaladii ay ku lahaayeen waalidiinta ay gurigooda dhalinyaradani ugu dhaceen xilli habeennimo ah waxaa ka dhex muuqday in gabar qoyska kamida ay hadal hayeen marka iyadu goobta kuma sugnayn miya
maya gabdhahaas oo ciidaas waxyaalahaas kasoo jooga kasoo jeedaan soomaaliyaba ma joogaan waa ka maqan yihiin dibadda ay jiraan laakiin saameyntii baa soo gaadhay halkaan oo bulshadii iyo dhulkaan usoo gudubtay marka waxaan waa wax fintana oo aada iyo aada u foolxun marka iyagu ma ay joogin laakiin hadda dhibtii iyo waxa taalla iyo ka aargoosigii iyo hadalkii baraha bulshada la iska lahaaba qofka kululaadahay wuxuu ka aargoosanaya dad masaakiin oo meel isku jooga iyo waxyaalaha lamid a haddii aad gacanta kusoo dhigteen waraysi ma la yeelateen maxaa idinka qorshaysan dhalinyarada wallahi waraysiga aan la yeelanay wax badan ma ahayn hordhac buu ahaa su-aalaanu weydiinay su-aalahaan weydiinayna way nooga jawaabeen wayna noo sheegeen de siday guriga ku yimaadeen sifooyinka keenay iyo waxyaalahay ka duulayeen iyo waxa ay noo sheegeen intaba waa waa aduu jawaabay ka bixiyeen ku saabsan intaan hadda idiin sheegnay ciidamada qorshahoodu sideedaba hadday fal qabtaan falkooda ciidamadu waajib bay ku leeyihin waajibkooduna waa inay galkooda diyaariyaan maxkamaday geeyaan si ay u xukunto waxaan rajaynaynaa inay sharciga kasoo hormuuqdaan bulshadana ku qanacdo ma jirtaa in falal noocaan oo kale ah ama u eg ay ka dhaceen gudaha boosaaso falal yaryar oo ka hawl yar kuwaa geystay way jireen laakiin kan wuu ka argagax weynaa ama waa ka waa ka cuslaa marka oo habka u dhacay iyo xilliga u dhacay saacadaha u dhacay iyo dadka hurdaya marka la eego waa fal aada iyo aada u foolxun buu ahaa laakiin laba jeer oo horeeto ayaa waxyaalo yaryar oo isaguna tictokgaas saasoo kale ay ka dhaceen laakiin labadaba waa la xiray qayb kamid a dhawaan wayba xiraayeen lasii daayay hadda dhiintan kuma garanan laakiin waa waxa weye waa waa lala tacaamulay kulliba sharcigaa la geeyay maxay idinka codsadeen qoysku qoysku waa runtii waxay dareemayaan waxay dareemayeen abuse bay dareemayeen waxay dareemayeen waxyaalihii dhacay inay aada uga xun yihiin bayna dareensiinayeen laakiin galabtay saaka marka ay noo yimaadeen iyo galabta marka aan la hadno la hadalay aanu la kulanay laba qaybood bay kala ahaayeen way qanacsan yihiin waxayna ku qanacsan yihiin in sharciga loo horkeeni doono wayna aaminsan yihiin laamaha ammaanka iyo sharcigaba way aaminsan yihiin marka saakii baa jiro waxaa ka muuqanaya dareen qof kas qof kasta oo wax garanaya uu isku bedeli karo laakiin hadda way fiican yihiin dareenkooduna waa wanaagsan imise qof ayay ka koobnaayeen qoyskaani qoyskan aabe iyo hooyo iyo iyo ilmahoodii weeye ilmuhu tirada ilmahoo dhamaystiran maan nogu lahayno laakiin waa qoys isku dhan oo aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkay weli joogaani wey